kulan muhiima uu ugaga hadlayay doorka bulshada ee ka hortaga gudniinka fircooniga ayaa lagu qabtay magaalada dhuusamareeb ee xarunta maamulka galmudug kulanka ayaa waxaa kasoo qeyb galay culamodiin xildhibaano ka tirsan baarlamaanka galmudug oo horey u ansixiyey sharciga mamnuucaya gudniinka fircooniga iyo xubno kale oo bulshada rayidka ka socotay kulanka oo ay soo qabanqaabisa hay-adda efrax foundation ayaa ujeedadiisu ay ahayd in la xoojiyo wacyigelinta bulshada si uga qeyb qaataan ciribtirka dhaqanka waxyeelada leh ee saameeya caafimaadka iyo nolosha gabdhaha yaryar waxaana loogu falaqeeyey sidii loo dhaqangelin lahaa sharciga la ansixiyey haddaba sheekh nuur oo ah wasiirka wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta galmudug kuna hadlaya afka culimodiinka ayaa madashaasi faahfaahsan uga hadlay
run ahaantii marka laga hadlayo gudniinka fircooniga ah waa arin aada u xun marka si guud ahaan ad la yidhaahdo oo aan maxaa le bulshadana dan u ahayn cid kasta oo markaas barnaamijkan ka shaqaysana ay dhibaato ay ku tahay waxaan sii xoojinaynaa dadaalada guud marka laga soo tago sharciga galmudug uga yaallo iyo midka federaalka ah gaar ahaan shareecadana islaamka waxay si gaara awoodda u saartay xuquuqda qofka aadanaha ah ee bini aadamka ah oo ay markaa uga soo horjeestay run ahaantii meel qof kasta uu ku qanci karo